acuudu billahi min ashayطaan اrajiim bismi illaahi اraxmaan اraxiim idaa waqacat اlwaaqica laysa liwaqcatiha kaadiba khaafidaة raafica idaa rujat اlardu raja wabusat اljibaalu basa fakaanat habaءa munbatha wakuntum aswaaja halaaa faasxaabu almaymanati ma asxaabu almaymana waasxaabu almash'amati ma asxaabu almash'ama waasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun fii jannaati annaciim suurat lwaaqica suuraddan lagu magacaabo suurat lwaaqica alwaaqica magacana waxay ka soo qaadatay sida aada arkayso aayadda ugu horeysa idaa waqacat ilwaaqica aayadaheeduna waa musxafka aayadaha inoogu qorani waxa weeyaan sittun wa tiscuuna aaya waa lix iyo sagaashan aayadood alcadd lkuufi walcadd lmadanina waa kala duwan yihiinoo cadadada kale tirooyinka kale sida caddulmadani oo kale toddoba iyo sagaashan iyo siddeed iyo sagaashan iyo sagaal iyo sagaashan mid walba waa la yidhi waa suurad makiye ah maka ayay kusoo degtay culamada qaar waxay idhaahdeen waxaa laga soo reebayaa falaa uqsima bimawaaqic اnujuum wa inahu laqasama low taclamuuna cadiim ilaa akhirihi aayaadkaas ayaa sababa nusuul leh oo maka iyo madiine dhexdeeda kusoo degay oo anigu madani ah bismi illaahi araxmaan iraxiim idaa waqacad hadday dhacdo alwaaqicatu tii dhacaysay xadaad haddii ay ay macnaha timaado oo yani ay ay dhacdo qaamat alqiyaama qiyaame haddii uu kaco oo qiyaamey dhacaan laysa xaal aanay u sugnaanin liwaqcatihaa dhiciddeedaana aanay u sugnaanin waqtigaa ay dhacayso ee la arko kaadibatun mid beenisa uma sugnaanin ey nafsu naf ma jirto nafta oo kaadibatun beeninaysaa ee waaba dhacday ay dadkao dhan waa wada rumaynaya khaafidatun hiya iyadu khaafidatun midii hoos u dhigaysa weeyaan cid bay hoos u dhigaysaa ehlunaarka iyo wixii aan adduunyada markay joogeen qumanayn oo dhan ayay hoos u dhigaysaa raaficatun midii kor u qaadaysa weeyaan dadkii ahlu jannaha iyo dadka wanwanaagsan adduunyada ku wanaagsanaana kor bay u qaadaysaa idaa rujad markii la ruxo al-ardu dhulkii la ruxo oo taa hore ka bedelo waxaad tidhaahdaa idaa rujat ilardu marka dhulkii la ruxo oo maalinka maanta a la gilgilo oo la lulo saa loo ruxo rajan ruxitaan la ruxo ruxid aada iyo aada u weyn oo ilaahay inuu og yahay la ruxo ina zalzalata saacati shay-un cadiim gilgilidda ay saacadda qiyaamo samaynayso ama ruxitaanka ay ku samaynayso dhulka mid weyn weeyaan oo wabusat la budayo aljibaalu buurihii budo laga dhigo buurihii la daqiijiyo oo sida daqiiqda amase budada loo burburiyo basan burburin iyo budayn la budayo budayn aad iyo aada u cajiiba oo fa kaanad ay ahaato habaa'an ay ahaato buurihii waaweynaa ee dhagaxa malaasan ahaa waxay ahaanayaan habaa'an waxay ahaanayaan siigo habaas habaaska maaragtay xoolaha iyo ay kiciyaan iyo maaragtay fardaha iyo marka ay ordayaan habaas bay kiciyaan waa wax oo waxbaad arkaysaa lakiin haddaad isaalo qabana waxaa taaban karta maaha marka marka habaas bay noqonayaan buurihii waaweynaa ee xoogga weynaa ee dhagxaanta ahaa fakaanad ay ahaato marka habaa'an habaas ay ahaato habaaskaasoo mumbathan la firdhiyey mutafaraq ahoo la kala kaxeeyey oo wa kuntum aad ahaataan aada noqotaan khalaa'iqdii haddaad tihiin bini aadamka aha ee mukallafiinta ahaa hadda aada noqotaan aswaajan noocyo aada noqotaan noocyadaasoo alaaatan saddex ah saddexaad nooca u kala baxdaan markaa iyadaa fa asxaabu lmaymanati oo haddaynu nidhaahno idaadaasu waa darfiyo shardina waa darfiyo ee yani shardina way leedahay waana darfiyo jawaabtee waxay noqonaysaa fa asxaabu lmaymanati midigta asxaabteedii halkaasay jawaabta dhacaysaa haddii aynu nidhaahno yani shardi waa maxduufna waaso waa dhici kartaa inaynu nidhaahno jawaabtii waa maxduufo waxaa loo xadfeeyey liyadhaba alcaqlu ama liyadhaba adihnu kula madhabin mumkin in la eego oo markaa waxa weeyaan waxyaabo waaweyn baa dhacaya oo hawl weyn oo shiddo badan baa dhici doonta haddii ay dhacdo qiyaamuhu waqacat ay xadaat waqaamat alwaaqica dhacdadii tii dhacaysay adduunyada dhacdahoo waxaa lagu magacaabaa waxyaabaha waaweyn ee marmar sida dagaaladoo kale ah ayaa la yahdaa waaqico weeyaan ama waa dhacdo laakiin dhacdada rasmiga ahe ee ugu muhiimsani waa dhacdada qiyaamaha weeyaan xadiidna waxaa ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi shayabatni shayabatnii huudun waalwaaqicatu waalmursalaatu shayabatnii waxaa cira iga soo saaray oo cireeyey huudun suuratu huud oo waxaa ku taalla fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadoob yacni toosnow oo sidii laguga amray ku toosnow adiga iyo ciddii kula toobad keentay ee muuminiine ku raacdayba ha toosnaadeen oo ha ka xadgudbina istiqaamada ha ka bixina iyadoo khitaabka aan nebiga loo soo jeedin walaa tadqaw ee loo soo jeediyey dadka kale oo walaa tadqaw la yidhi walaa nebiga lama odhan karo duqyaan baad samaysay mana samaynayo insha allah walaa tadqaw marka taasi waa ay saamaysay oo suuratulhuud aayadda ay wixii la madaa ku jiro oo way ciraysay suuratulwaaqica lafteedu qiyaamahan iyo waxaan ka hadlaysa ayay igu ciraysay oo walciyaadu bilah iminka ahlunaarka markaynu u tagno waxaad arkaysaa ahlunaarkii oo waxa weeyaan cabbaya biyo kulul cabbaya biyaha kululoo marka ay u soo dhowaadaan wejiga u soo dhoweeyaan wejiga horta sii diiranaya oo dubka ka xayuubinaya isla markaa markay cabbaan oo caloosha geliyaan ama dhiciradu soo raacayaan wa maca daalika shaaribuuna calayhim min alxami fashaaribuuna shurba alhiimi sida geelaha raadan biyaha wejiga markay usoo dhoweeyaanna diirka ka mudxinaya oo wejigoodii gubaya oo solaya markii ay cabbaanna faqataca amcaa'ahum mindhicirada soo raacayaan oo mindhiciradii googo'ayaan walciyaadu billaah ayay haddana waxay u cabbayaan sida geelaha raadani u cabbo sow la yaab ma leh fashaaribu geedka zaquumka markay cunaan geedka khatartaa markay cunaan oo ay ku haraadaan ayaa la siinayaa xamiimka biyaha kulul markaasay cabbayaan markaasay geel soddon soo qaday sidiisii bay qabqabqabqabqabqab u cunayaan markaasuu haddana dee ayaa ma garanaysaa marka waa arrimo la yaab leh ayaa ku jirta markaas suuradda ku jirta marka kuwaasaa ay ceraysay ee nebiga laga sheegay walmursalaad iyo lafteedu tan oo kale un bay ka hadlaysaa idaa waqacad hadday dhacdo alwaaqicatu tii dhacaysay qaamat ilqiyaama qiyaamee hadday kacdo oo ay dhacdo laysa liwaqcatiha kaadiba inaanu ictiraad ka dhignoon ahno laysa uma sugnaanin liwaqcatihaa dhicitaankeedana kaadibatun ay laa tuujadu nafsun kaadiba naf beeninaysa waqtigaa iyadaa ma jirto oo waxa weeyaan waad garanaysaana waa min arkaani liimaan arkaan iimaankii lixda ahaa ayaa alimaanu biyowmi alaakhir ay uu ka mid yahay welibana waa lagu lamaaneeyaayo aliimaanu billaahi marka la sheego meelo badan waxaa ku xigta waliimaanu bilyowmi alaakhir laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmagribi walaakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhir yowma alaakhiraha waxaa markaa ku xidhan camalfalkii dadku hadda ay camal falanayeen iimaanka ay maalinka maanta u camal falanayaan baa dee kaga sii xidhan ma garanaysaa marka maalintaa ma jirto ma rumaysni hadda adduunyada markaad joogto dadka qaar markaad weydiiso qiyaamaha ma rumaysni buu ku leeyahy een ilaahay ma rumaysni waa nebiyaa ilaahay soo diray m ma rumaysni war miyaan lagu soo saarin laysoo saari maayo hadhow markaad dhinto inta markaa ciidda waxaa noqonayaa dirxiyaal iyo bahalo kale iyo cayayaan baa dabeedna anigoo dirxiya abaan soo noqonayaayo laakiin anigoo dib u soo noolada o aniga hebela ma jirto taas ma rumaysni ma rumaysnidaasi markaa socon mayso hadhow laysa uma sugnaanin ama laysa xaala aanay u sugnaanin liwaqcatihaa ey xiina wuquucihaa dhicitaan laamku waa laamu tawqiit bay culimmadu leeyihiin markaa ay dhacayso kaadibatu nafsun kaadibatu naf beeninaysaa maba jirtaba waa wax run ah qof walba xaqiiqadii baa hortiisa timi khaafidatun hiya iyadu khaafidatun midii hoos wax u dhigaysa weeyaan oo wax alla wixii mutakabiriinta ee adduunyada xaqdarrada isugu kibrinayey isugu weynaynayey waa hooseeyaan hataa xadiid waxaa ku soo arooray dadka mutakabiriinta almutakabiruuna aljabaaruun inay aakhiro qiyaamaha ay noqonayaan wax yaroo dhuuri casa laaleego dadku ay ku joog joogsanayeen waaba lagu tumanayaaba khaafidatun markaa wixii hoosayso cadowga ilaahay iyo gaaladii iyo wixii kibirsanaa adduunyada ku hoosaysa wey waa mid hoos u dhigaysa weeyaan raaficatu midii kor u qaadaysa weeyaan oo wixii maalinkaa maanta yarfic illaahu aladiina aamanuu waladiina uutuu lcilma darajaat muuminiintii iyo maalinkaa maanta kor bay u qaadaysaa idaa rujat ilardu dhulkii haddii la gilgilo la ruxo sa sharaabka loo ruxo soo ma ad arag daawadan yar ee iminka sharoobada marka la cabayo hoosta waxaa lagaga soo qoraa ruux ruja ruja waa macneedu saa u rux marka waana waana sidaa weeyaan rajigu waa ruxidaa weeyaan lafteeda idaa zulzilat ilardu zilzaalaha marka la gilgilo marka dhulkan aad arkaysa inta leeg waa la ruxaya markay ruxanto ay galgalatana waxa weeyaan dee wax alla wixii korkeeda yaalay baa dumaya rajan ay rajan cadiima oo wabusat iljibaalu buurihiina la budayo budada oo kale laga dhigo budadan ee afka aad ku shuban karta ad cuni kartaba daqiiqdaas oo kale ayaa laga dhigayaa basan budayn baa la budaynaya subxaan allah markaa waxa weeyaan wax kala sarreeyaa markaa ma jiraan togag ma laha buuro dhaadheer ma laha dhagxaan ma laha dooxooyini wax kala sarreeya ma laha qaacan safsafan laa taraa fiiha ciwajan walaa amta waa sidaa macnaha saasay noqonaysaa oo fakaanad aad ahaataan markaa habaaan habaas aad noqotaan fakaanad ay ahaato dhacafan fakaanad ay ahaato buurihii habaaan habaas bay noqonaysaa habaaskaasoo mumbathan la firdhiyey buurihii waxba aad moodi qiiqa yaree daaqadda kaaga soo gala markaad furto oo kale yaad moodaysa in wax soo galeen haddana haddaad istiraahdo taaba aanad taaban karayn waxaasaa habaaga lagu sheegaya waa iska qubaar qubaar ama boor ama habaas waxaa doonta dheho wayna soconaysaa marka buurihii sida habaaska oo kale wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa hiya tamuru mara saxaab habaas saa u soconayaad wax moodo weeyaan waxna maaha oo wa kuntum aad noqotaan markaa aswaaja noocyo ayaa noqonaysaan alaaatan oo saddexa saddexda nooc ee sinfiya lasoo soo socdaa bay dadkii u kala baxayaan fa asxaabu lmaymanati marka haddaad jawaabta ka dhigto fadi waa saaso fa asxaabu lmaymanati midigta asxaabteedii midigta asxaabteedii ama fa asxaabu lmaymanati khayrka iyo barakada iyo wanaagga asxaabtiisii ma maxay bay ahaadeen asxaabu lmaymanati midigta asxaabteedu waa maxay man hum su-aashaasa lagu weydiiyey man hum waayo asxaabulmayna waa maymana waayo marka hadda waa laguu sii dhiibayaa su-aashaasaa laguu sii dhiibaya maskaxda inaad kasii doondoonto marka waana mujmalo dib baa laga tafsiilinaya dib aayada dam barka dambe ayaa dib laga tafsiilinaya lakin hadda imika waxa laynoo sii dhiibay ma asxaabulmaymana asxaabulmaymana waa maxay waa khatar wey arrin weyn weeyaane asxaab almaymanhu waa maxay wa asxaabu almashcamati bidixda asxaabteediina ama shumiga iyo baraka la'aanta khayrdarrada asxaabteedii xumaanta asxaabteedii maa maxaybay asxaabu almashcamati mashcamo asxaabteedu maxay noqdeen laa halkala waa laba qolo qolo asxaabulmaymana ayaa la yhahdaa qolona asxaabulmashcama qaybtii saddexaadna watan waasaabiquuna kuwii hormarayna kuwii dheereeyey asaabiquuna kuwii dheereeyey adduunka weeyaan wasaabiquuna kuwii dheereeyey ee khayrka ku dheereeyey ee meesha wanaagsan ee ugu wanaagsan jannadana ka degay asaabiquuna kuwii adduunyada u dheereeyey khayrka weeyaan ulaa'ika kuwaas kuwaa dambe oo saabiqiinta ahi almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey weeyaan xagga rabbi ayaa loo dhoweeyey oo rabbigood bay gelin horeye gelin dambaba arkayaan oo jannadana meesha u sarraysay bay ka digan yihiin ulaa'ika kuwaasi almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey weeyaan fii jannaati naciimi nicmooyeyda nicmada meel lagu nicmayso jannooyinkeeda ayay ku sugan yihiin hullatun hullatun jamaaco guuto soomaaliga guuto jamaaca ila waa jamaaca une carabi une waayahay hullatun guuto guuto aad iyo aad u badani min alawaliina dadkii hore ayay ka tirsan tahay dadkaa saabiqiintaa guuto badan oo ma garanaysaa ka tirsani min alawaliina ummadihii hore ayay ka ka mid noqotay oo ay ka mid yihiin ama hullatun guuto badan min alawaliina ummadatan muxamediyada awalkeedii iyo selafkeedii ayay ku badan tahay ay saabiquuntu ku badan tahay labada tafsiirba wa qaliilun in yarina min alaakhiriina bay ka mid tahay kuwa dambe ummadda nebi maxamed bay ka mid tahay amase waa ummadda nebi maxamed wa qaliilun in yar oo saabiqiinta ka midina min alaakhiriina aakhiriina ummadda nebi maxamed bay ka mid tahay ama wa qaliilun in yarna min alaakhiriina ummadda muxamediyada xaggooda dambe gadaalkooda ayay ahaatay oo ummadda inteedii dambe weeyaan saabiqiintu marka la eego ummadda nebi maxamed xagga horey ku badan tahay oo alquruun aluulaa ee salafu saalix saddexdii qarnee hore iyo wixii la halmaala wa qaliilun in yar oo saabiqiinta ka midina min alaakhiriina ummadda inteeda dambe ummadda maxamediyada inteeda dambe ayay ka mid tahay calaa sururin sariiro ayay ku sugan yihiin kuwaa saabiqiinta ahay sariiro ayay ku dul fadhiyaan sariirahaasoo mawduuratin dahab dahab lagu sameeyey oo dahab lagu xardhay macnaha waxay culimmadu leeyihiin waa mansuujatun bidahab dahab baa lagu maaragtay waxeeyeyo ee tiirarka ay ku taagan tahay lugaha ay ku qotonto iyo wixeeda oo dhabba dahab ayaa lagu ay ka samaysan tahay sariir dahaba weeyaan almuhim alkhulaasa muttaki'iina xaalay yihiin kuwii ku dengiiga amase ku suxullaystay calayhaa suruurtaa korkeeda ayay maaragtay jiqil jiqilba u jiifaan yacni waa dad ma garanaysaa suxulka iska dhigtay kuwii suxullaystay weya waa nicmada bay ka mid tahay inaad hab iska tahay oo aada suxulka iska dhigato muttakiina calayha mutaqaabiliina xaalay yihiin kuwiisu soo wada qaabilsan oo markay sheekaysanayaan iyo midba midka kale maalinka maanta ku soo jeediyey wejigiis oo aan isu dabar jeedinayn ama isu dhinac jeedinayne kulligood isu soo wada qaabilsan weeyaan xagga qalbigana way iska qaabilsan yihiinoo qalbigeedu waa isu saafi weeyaan qalbigoodu qalbi isu saafi ah oo nadiif ah ayay leeyihiin xagga bedankana waa isa soo qaabilsan yihiinoo siijeed iyo dhinac dhinac iyo isku is kuma sheekaystaan yaduufu waxaa wareegaya calayhim korkooda kuwa saabiqiintaa waxaa dul wareegayaa wildaanun wiilal jannood baa dul wareegaya yaduufu waxaa ku dawaafaya macnaha waxaa ku wareegaya calayhim korkooda wildaanun wiilal jannood wiilal jannada ilaahay ku abooray kuwaas oo mukhalladuuna la waariyey oo aan sidaa iyo sifadaa iyo dhallinyarnimada iska bedelayn sidaa uun ku waaray jannadaa lagu abuuray sida xuracintaba jannada loogu abuuray baa inamadan sawir inan bay leeyihin wallaahu aclam waxay ka samaysan yihiin laakiin kollay sidii inamadunbay wax kugu keenkeenayaan quruxdoodana waidaa ra'aytahum xasibtahum lulu'an mansuura luul yar baad iska moodaa wax bini aadanka u eeg maaha foosha xun leh waa wax kale oo iska quraarada weeya sidii inamadana waa u yihiin waxbay kuu keenkeeni kuwaasoo mukhalladuuna waxaa weeyaan la waariyey oo aan da'doodaa dhaafayn biakwaabin koobab bay la wareegayaan waxay la wareegayaan dushooda koobab ay wax ugu shubayaan bakeeriyo iyo waa abaariiqa kiliyo waa abaariiqa jelamado jelamed wa ka'sin iyo koob khamra ka buuxdo koobkaasoo min maciinin il xaggeeda laga soo laga soo dhuray ama laga soo daray marka saddexda koobku waxay yidhahdaan culimmadu ma laha dhig la qabto bakerigu midna dhig bule midna waa mudhaxsayn sooma koobka kaa iska mudhaxsan wey laa curya lahu ibriiquna meel laga shubuuley dhigna wuu leeyahay meel laga shubana waa leeyahy sida afka maata laakiin killigeen de dee xune maaha ee dusha sidan ka ah ee furtan halkaa ku leh kili kale oo nooc kale oo yani yar nidaamsan weeyaan oo quruxsan laakiin ibriiqi meel laga shubuu leeyahay meel la qabtana waa leeyahay waayo waa ka'sina koobku markuu khamrada ka buuxdo weeyaan ayaa ka'si lagu magacaabaa ka'sigaasna meel lama soo miirine oo adduunyada markaad sharaabka dee aad waxaysataa tiraahdo sharaab ii miir daasijaho waxaan ku dhahdaa waxaad ii soo miirtaa casiir ii soo miir aan waxba lagu darin oo saada ah sidaa ma aha waaba il wey il baaba laga soo darayaa wa ka'sin abaariiqdaa iyo eeakwaabtaasi iyo koob khamreedkaba waxaa laga soo buuxiyey min maciinin il iska durduraysa xaggeeda ayaa laga soo buuxiyey laa yusadacuuna ma wareeraan canhaa khamrada xaggeeda kuma wareeraan oo kuma madax madaxu kuma xanuuno walaa yunzifuuna kuma gororaan yacni caqligoodu ma tago oo nasiifka waxaa la yidhahdaa dhiigbaxa marka hore la yhahdaa waxa markuu wax kaa tago oo ama dhiigga ama waxa socon waaya baa nasiif la yidhaahdaa waa innagana dhiigu marka dhiigbaxa nasiifka waatan la yidhaahdo marka waxa weeyaan caqligu kama gororo oo caqligu kama tago weeyaan laa tadhabu cuquuluhum ayib marka khamradaasi labadaasaa lagu sifeeyey oo labadaasoo adduunyada la socdaa ayaa lagu sifeeyey wa faakihatin bay la wareegaan yaduufu calayhim waxa ay la dul wareegaan bifaakihatin faakiho waxyaaba lagu raaxaysto oo lagu tafakuho oo mimaa kii xaggiisa ka mida yatakhayaruuna ay doortaan qofku wuxuu doorto odhanaya khudaar heblaayo ii dhib iyo waa laxmin hilib bay la wareegaan waa laxmi dayrin dhe hilib shimbirood bay la dul wareegaan hilib shimbireedkaasoo mimaa kii xaggiisa ka mid ahaaday yashtahuuna iyaguna ay ishtiheeyaan wa xuurun walahum waxay kaloo leeyihiin xuurun gabdho cadcad oo aada iyo aad caddaanta uga badatay ayay leeyihiin gabdhahaasoo ciinun indhowaaweyn oo indho balacbalacsan isha meesha cad iyo meesha madowba labaduba waa weyn tahay indhahooduna waa weyn yihiin oo indhahoo qudha markay ku soo eegaan ayaa wax kale ah wa xuurun gabdho cadcad bay leeyihiin gabdhaha cadcadoo ciinun indhowaaweyn gabdhahaasoo ka amhaali luluyi luulka oo kale ah luulka ayaa lagu shabahay luulkii almaknuuni ee la daboolay luul la daboolay oo aan dabayshu taaban iyo faraha iyo qoraxda iyo sidii maaragtay meesha sadafkiisa looga soo saaray ayuu waa galaysan yahi o meeshiisiba ku jiraan juuzu bidaalika taasaa lagu abaalmariyey jazaan abaalmarin baa loo siiyey ama liajli jazaayin abaalmarin darteed bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu kii sababtiisa ayaa lagu abaalmariyey yacmaluuna ee yacmaluunahu ay samaynayeen wixii ay samaynayeen ayaa lagu abaalmariyey oo abaalgud ay u tahay macnaha waa bad waa sababiya tacwiid maaha waxaan la siiyey camalkoodii adduunyada ciwad kama aha iyo bedel laakiin waxa ay ka tahay sababun bay u tahay inay jannada galaan fadliga ilaahay bayse ku heleen wixii kaleo dhan laa yasmacuuna ma maqlaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan hadal saaqid ah oo liita kuma maqlaan hadal aan maclo lahayn oo cantarabaqasha ayaa laqwi la yidhaahdaa aan faa'iide lahayn hadalkaasu jannada ma dhex yaallo walaa ta'fiiman dembi u nisbaynna ma maqlaan ta'iiman iyadoo macnaha dembi loo aanaynayo la odhanayo kelmaddaas waa qalada ka noq warya hebelow kelmad xun baad tidhi yacni aimta waa dembaabtay saasoo kale marka waxa wey dembi wax dembi loo yidhaa dembi loogu nisbeeyo l waxaas waa dembina ma odhanayaan ilaa laakiine yasmacuuna waxay maqlayaan qiilan hadal bay maqlayaan waxay maqlayaan qiilan hadal bay maqlayaan ka bedelo waxaad tidhaahdaa salaaman salaaman salaaman salaaman bay maqlayaan salaam salaam carabta hadda kuwooda iska yar naxsan markaad minka la hadlasho taa salaam assalaamu calaykum markaa ku tidhaahdo wacalaykum asalaam ku odhan kari maayo salaam buu iska ka odhanaya salaam yacni waxa weeyaan salaaman salaama waxay taallaa halkaasay taallaayo maalinkaa maanta salaaman salaaman baa la yska odhanaya salaaman salaaman nabadgelyo kelmadda meesha taallaa taa iyadaa weeyaan marka tafsiilka marka rabbi tabaaraka wa tacaala uu tafsiilinayey waa tartiibiyey siday u kala fadli badan yihiin markay asxaabuulyamiin iyo asxaabulmashama baa la soo hormariyey laakiin markii dambe asaabiquun wasaabiquun baa tafsiilka lagu horreysiiyey marka si aan ku soo sheegnay hadda tafsiilka kusoo sheegnay asaabiquun asaabiquun idaa hore ulaa'ika almuqarabuun saabiquunta culamada qaar waxay yidhahdeen waa ambiyada maya waxay idhaahdeen nebi walba intii ugu horreysay ee rumaysay weeyaan sidaa daraaddeed dee dadkii hore ambiyo fara badan baa ilaahay soo diray nebi walbana uu xun baa rumeeyey marka dadkaa marka majmuucooda laysku daro dadkaa ugu horreeyay ee iimaanka ugu hormaray marka majmuucooda laysku dara dad badan bay noqonayaan wsaabiquuna asaabiquun wasaabiquuna kuwii hormaray adduunyada asaabiquuna kuwa horreeya dhe aakhiro asaabiquuna kuwii dheereeyey ee hormaray weeyaan adduunyada waa inagii soo marnay wasaabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduhaa ka cardi samaayi walard waa kuwii dheereeyey waa tii lalahaa tartama ee fastabiqu lkhayraat waa kuwii khayraadka u dheereeyey weeyaan oo markii la yidhi musaaraca la yidhi ama ama la yidhi musaabaqa la yidhi kuwii dheereeyey weeyaan marka waa saddex qaybood halka aayaddani waxay ka dhigaysaa yacni saddex qaybood oo qayb qaybna waa ahlu naar laba qayboodna waa ahlujanno suuratulmalaa'ika ama faatir uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat saddex bay ka dhigaysaa marka saddexdaasaa culimmadu waxay idhaahdeen qaarna waxay leeyihiin saddexduba waa muslimiintay ka mid yihiin oo daalimka iyo muqtasidka dhexdhexaystay iyo saabiquba mu'miniinta weeyaan marka kuwaa daraad sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan waa ahlu janna weeyaan saddexdiiba jannadun bay kusoo dambaynayaan maca adaalimiinta kuwa afraadna waxa weeyaan waladiina kafaruu lahum cadaabu jahannama laa yuqdى عalayhim fayamuutu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur oo waa sifi afraada weeyaan gaaladu aayaddaas maya culammadii qaar baa maya waxay idhaahdeen maya saddexdaaba suuratu faatir saddexdaa ay sheegaysaba oo daalimka ayaa gaalka ah muqtasidkuna waa asxaabuulyamiin saabiqun bilkhayraatna waa saabiqa halkan ku jira marka asnaaftu waa saddex suuraddan lafteeda aakhirkeeda waxay nooga doontaa ama in kaana min almuqarabiina farawxun warayxaan wajanat naciim ama in kaana min asxaabi اlyamiini fasalaamu laka min asxaabi اlyamiin ama in kaana min almukadibiin adaalliin marka iyana saddex bay ka dhigaysaa almuhim saabiqan hormaray aakhiro hormaray kii adduunyada hormaray weeye ulaa'ika kuwaasina almuqarabuuna kuwo la dhoweeyey weeyaan oo rabbi baaba loo dhoweeyey fii jannaati naciimi nicmooyin janno nicmooyinkiisa ayay ku sugan yihiin marka qolada saabiqiintaa hulatun min alawaliina guuta waxaa weeyaan awaliintii bay ka mid tahay awalkaa maxaa loo jeedaa laba tafsiir bay culimmadu saareen waxay idhahdeen ummadihii hore ee ummadda nebi maxamed ka horreysay bay u badan yihiin oo hulatun min alawaliina saasaa loo leeyihi culimmada maxaa leeyihi qaarna waxay maya qalad weeyaane ummadda maalinkaa ahlu janno ahi nus ama saddex meelood oo meel laba meelood ayaaba ummadda nebi maxamed ah markaa waxa weeyaan ha la yidhaahdo hullatu min alawaliina guutadaha faraha badani ummaddan muxamadiyada awalkeedi bay ka mid tahay tafsiirkaasa ibnu kaiir iyo dooranayaan wa qaliilun in yarina min alaakhiriina ummaddan muxamadiyada ah ayaa saabiqiintu ku jirta oo hadda ummaddeenna saabiqiintiida waa ku yarta inaga waa isragnade ummaddan hadda joogtaa laa ilaaha illa allah haddayba horta uun bal jannada uun wax ka soo galaan iyagaaba ku burisidaba jannadan hadday la galaan lugta la galaan waayo waqti fidno waqti shido waqti dhibaato cibaadadu iska yar tahay dadku waxay cunayaan xalaashu yar tahay arrimuhu ay iska barakaysan yihiin halkii islaamaha ma barakaysne wacan baa barakaysane arrimihii ay xun yihiin ayaa la taagan yahay iminka marka waxa weeyaan wa qaliilu min alaakhariin ummaddan muxamediyada ah aakhirkeeda iyo ummadaha inta dambe wax kolle khayrle waa ku jiraan mar walba u horeeya laakiin waa yar tahay oo muqarabiinta iyo saabiqiintaas kuma badna kuma badna laakiin haddaad jannada xooga yar ka heshaba oo naarta ka fakatay waa alxamdulilah taasaaba nicmo weynaba calaa sururi sariiro ayay ku sugan yihiin muqarabiintaasi sariirahaasoo mawduunatin la qurxiyey oo lagu qurxiyey dahab dahab lagu xardhay mutaki'ina xaalay yihiin kuwii suxullaystay ama dengiiga calayha sariiraha korkooda mutaqaabiliina xaala kownihim mutaqaabiliina xaalayihiin kuwo iska soo wada horjeeda oo si fiican oo sharafa u sheekaysanaya sariirta unbuu qofku badhan soo taabanayaao qaac waa hor imanaya hadduu doono dibbuu yar badhankuu dib u taabanaya markaa ka jeesi iyo ka jeesi iyo kujeesi iyo ma laha waxaas dadkan iminka soomaalida iminka kuraasahay samaysteen kursi marna hursi eryayo marna dib u eryayo waa sidiiun waxaad mooddaa inay qur-aanka qishayaan oo ay markaa doonayaan inay wixii qur-aanka sii sheegaba marka waa mutaqaabiliin baa lagu sifeeyey iyagoo isu jeesanayaba oo isu daba jeedinayaba lamaba sheeginba yaduufu waxaa wareega calayhim korkooda raggaa reer magaalka ee sariirahaas kaga fadhiyaa waa rag reer magaal ah oo nicmaysan waxaa dushooda wareegay wiildaanu wiilal jannood wiilal jannoodkaasoo mukhalladuuna la waariyey oo da' yar ah hadda inamo qurux badan haddaad adduunyada soo kaxaysato itraa shaqaale ka dhigato waxaad arki berriyoy kaa waaweynaan kolka hore garhkii baa usoo boodi marka dambena waxaad arkaysaa isagoo xoogaa duudoonadee soo buusbuusmay isbeddel baa imayo sheekhukhadii iyo odaynimada waa ku imanaysa kuwan miyaa halkoodii baa lagu hayaa mukhalladuuna weyn biakwaabin kooba bay la wareegi iyo waa baariiqo jelmado ama sekiliyo wa ka'sin koob khamrood khamri ka buuxdo oo min maciinin il xaggii laga keenay laa yusaddacuuna canhaa lama madax wareeriyo oo madaxu kuma xanuunayo khamradaa si kastoo aad isaga badiso aad uga dheragto madaxu ku wareeri maayo walaa yunsifuuna caqligooduna kuma tago oo ma gororiso nasiifku waa gororka marka hore gororka sanka iyo kaayim hadday dhig magaranaysa marka caqligii baa dee qofka laga qaaday marka uu caqli bahasha cabo oo cabdullaahi ibnu cabbaas waa ka yidhi afar hal oo ay leedahay khamradan adduunyadu taa aakhira dee ma laha taas horta waxay leedahay buu ihi waa calool xanuun calooshaa kugu xanuunaysa haddana haddaad iska badiso madaxuna waa ku xanuunaya caqligiina waa tegaya kaadidana mar qura musqusha ka soo fadhiisan maysa oo bawlka iyo kaadidana way socodsiisaa intaa midna ma laha tani walaa kaadi baan loo kacaynin walaa madax wareer baan jirin walaa caqligaagii baan waxba ka tegayn calool xanuuna iskaba daabaan laa yusaddacuuna canhaa lama wareeriyo ma wareeraan xaggeeda kama wareeraan walaa yusifuuna mana gororaan macnaa caqliga kama tago wa faakihatin faakiha ayay la wareegayaan wiildaantu faakihadaasoo ah mima yatakhayaruuna wixii ay doortaan waa laxmi dayrin iyo hilib shimbireed hilibkii shimbiraha maanta la sheegay hilibkii idaha iyo kii riyaha iyo hilibkii hilibgeelkii kanaa ka sarreeya weeyaan waayo reer magaalka waxay jecel yihiin maxay hilibka shimbiraha hilibka shimbiraha imaka jecel hilibkan cas iminka aada loo dalban maayo adduunyada markaad eegto waxay wada cunayaan oo wada fadhayaan waa shimbir baal yaroo digaaga xagga iyo xaggaa loo rogaya markaa dee digaag quri meesha maahe hilib shimbireed oo la yaab leh oo shimbiro dee cajaa'iba oo maalinkaa maanta ah aada u wanaagsan hilibkooda raggan waa reer magaal waa rag iska nimcaysan weeyaan maasha allah marka hilibkaasaa lala dul wareegaya hilib shimbireedkaasaa lala dul wareegaya hilib shimbireedkaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday yashtahuuna ay ishtahayaan alla waxay jeclaadaan shimbirtay doonaan ayay aada iyo aada u doon hadda iminka haddaan iska jaajaaleeyo odayaasha qaar baa juglay bay jeclaan lahaayeen hilib shimbireed alla wixii shimbirahoo maaragtay la ishtaheeyo hilibkeeda ayaa meeshaa laga helayaa weeyaan waxuurun laba qira'a ku jirto sabciyataan ahoo waxuurin ciinin in la yidhaahdo iyo waxuurun ee walahum waxay leeyihiin xuurun gabdho cadcad bay leeyihiin gabdho cadcad ayaa ayay leeyihiin oo caddaantoodu marka hore yaab tahay oo quraarada dhuuxeedaa laga dhex arkaya qaar baa iminka markay tagaan oo meelahee qaar baa dadkaa sii ordaya gabadh cad bu sii ordayaan moogta ma aqaan inay helaan markay yurub tageen gabadh cad bay doonayaan markay arkaanba maba ka hadhayaanba oo iska daba dhereerinaya o iska daawanaya mid cado wixeedina bannaanka usoo saartay kaasoo ma adrag waayah waxaasu naf ma laha waxuurun gabdho cadcad bay leeyihiin gabdho aad iyo aad u cadcad oo quraarada ayay leeyihiin kuwaas oo ciinun indhawaaweyn waa jamcu caynaa caynaana waa inta inanta indhaha balbalacsanee indhaha waaweyn leh oo inta cadina waa weyn tahay oo ballaadhan tahay inta madoobina waa weyn tahay oo ballaadhan tahay ishoo dhammina waa il weyn oo maaragtay cajaa'iba marka ishaas dabadeedna si jamcu cumyun oo kale sidiisuu ahaaye waxaa loo caynka loo hoosega limunaasabati ilyaa ciinun indha waaweyn gabdhaha indhaha waaweyn oo ka amhaali luuli luulkaoo kale ah haddii la yidhaahdo adduunyada waxaa lagu tashbiihiyo ama mushabbahu bihi ha loo sameeyo waxay noqonaysaa luul luulkii almaknuuni oo galkiisa ku jiray oo aan qoraxda iyo dabaysha iyo maaragtay faraha midna la taabsin jazaan juuzu bidalika ama yujzawna bidalika arrintaasaa lagu abaalmarinaya jazaan abaalmarin darteed bimaa kaanuu yacmaluuna bisababi camalihim camalkoodii sababtiisa ayaa lagu abaal marinaya marka laba bood baa culimmada jirto bay yidhaahdeenoo ba-du macaani badan bay ku leedahay xagga cilmiga xuruuf ulmacaaniga macaanideeda waxaa ka mida sababiyo waxaa ka mida maaragtay inay tahay litacwiidi bictu thawba bidirhamin haddaad tidhaahdo maradii waxaan ku iibsaday dirham macnaha dirham baan ku beddeshay taasi waa bedel waa lilbedel laakiin waxa weeyaan tani waa sababiya taa beddelka markuu nebigu ka hadlayay wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lan yadkhula jannatun axadun bicamalihi lan yadkhula aljannata axadun bicamalihi qofna camalkiisa isagoo adduunyada u shaqaystay jannada kuma gelayo macnaha ku bedelan maayo uma goyso camalkiisu janno uma gooyo waa kuwa saxaabadu yaabaya odhanaya xataa walaa anta ya rasuul allah xataa ma adiga markaasuna xataa ana ilaa an yataqamadani allaahu biraxmatin minh xataa aniga jannada camalkayga ku geli maayo ilaa an yataqamadani lahu in ilaahay igu galayo mooyaane naxariistiisa ilahay inu igu galayo mooy yataqamadani allaahu ilaahay igu galayo galka waxa la seefta la geliyo marka waxa weeyaan ilaa naxariisiisa ilaahay ugu galayo oo naxariisiisa macnaha ay siiyo mooyaane camalkaygu janno ma gooyo marka taasa taasina waa litacwiidi tanna waa waa lisababiyati labada bood siaasay u kala duwayen laysu waafajiyaa saa wax badan maqasheen laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha jannada dhexdeeda ku maqli maayaan laqwan hadal saaqida walaa taasiiman dembi kuxukumidna maqli maayaan ilaa qiilan hadal bay maqlayaan ilaa qiilan laakiin hase yeeshee waa munqadic qiilan hadal bay maqlayaan ka bedelo waxaad tidhahdaa salaaman salaaman salaaman salaaman bay maqlayaan salaam salaam bay maqlayaan inta waxaa laga soo baxay almuqarabuuna iyo wasfigoodii wa asxaabu lyamiini midigta asxaabteedii kuwii kitaabkooda midigta laga siinayey ama xagga midig ee marayey carshiga xaggiisa midig marayey asxaabulyamiin baa la yahdaa muslimiintuna iyagay u badan yihiin maa maxay bay asxaabulyamiini midigta asxaabtoodu maxay maxay kuwaasi ahaadeen wax la yaab le weeyaan fii sidrin kuwan beera ay dhex joogaan hadda waxaa beeraha laynagu sifeeyey inay beera dhex joogaan oo beereley yihiin laakiin beeralaydu maaha dee kuwii ka shaqaynaya beeraha qodayayma fii sidrin gob bay ku sugan yihiin gob geedkan gobka la yidhaahdo geedkaa gobka ahoo makhduudin la qodax tiray oo qodaxdiisii aan qodax lahayn wa dalxin muus bay ku sugan yihiin geedkan mawsga la yidhaahdo muus baynu dhahnaa innaga mawsga kaasoo manduudin la ysa saar saaray oo tin iyo cilib waxa weeyaan bahashii saa uga midhii saa uga uga ragagacaan wa dalxin muus bay ku sugan yihiin kaasoo manduudin saa loogu taxay oo keenan adduunyadu xoogaa gacanuu la baxay dhowr gacan baa ku yaalle min jiridda laga soo bilaabo ilaa figta u sarraysa midhaha sidaa uga laadlaada caleenba ku arki mayso wa dillin hoos bay ku sugan yihiin kuwaasi hadh bay ku jiraan hadhka oo mamduudin la fidiyey oo aan kala go' lahayn wa maayin biyo ayay ku sugan yihiin biyahaasoo maskuubin la shubay oo iska soconaya wa faakihatin faakiha ayay ku sugan yihiin khudaartii iyo faakihadii la cunayey faakihadaasoo kaiiratin fara badan faakihadaasoo laa maqduucati mid kala go'aysa aan ahayn mid kala go'aysa maaha oo wakhtiyo kale leh sida kuwan adduunyadu ay waqtiye u kala leeyihiin iminka waqtigan la joogo khudaartii qaar baana suuqa ka soo helin waayo waqtigeeda ay soo goy jirtay ma aha taasi waqti ma kale lahoo mawaasimtii magaranaysaa afarta ahayd dayr iyo guu iyo jilaal iyo xagaa iyo ma kala laha waa isdaba joogtaa weeyaan laa maqduucatin mid kala go-aysa maaha oo la kala gooyi walaa mamnuucatin mid la mamnuucana maahoo mid laguu diidayana ma aha oo ama dhakhtarku ku odhanaya ha cuni ama cidibe ay kuu diidayso oo kodhi taa ha cuni wa furushin furshaan bay ku sugan yihiin kuwa asxaabulyamiinkahi waxay ku jiraan furshaan furush marfuucatin la kor yeelayoo sarraysa la sarraysa firaash iyo sariir haddii la sheegayna dumarkii baa ka agdhow qaala allahu tacaala ilaahay markaa wuxuu yidhi innaa anshanaahun innaa ansha'naahunna innaa annagu ansha'naahunna annaga ayaa abuurnay kuwaa sariiraha jooga ee asxaabulyamiinka sariiraha kula fadhiya innaa ansha'naahunna annaga ayaa abuurnay inshaa'an abuurid oo haddii ay xuurlacaynti yihiinna dee hor iyo horaan ba ilaahay baa meesha kusii abuuray oo way sii joogeen hadday islaamihii adduunyada joogi jiray ay yihiinna meeshaa dib loogu sameeyo loogu abuuray oo habartii xataa gabowday ee boqol jirka ahayd waatanoo wax yaroo shabada laga dhigay oo si kale ah oo kuwii dumar adduunka baanu ekayn innaa annagu ansha'naahunna waa abuurnay inshaa'an abuurid baanu abuurnay fajacalnaahunna waxaanu ka yeelnay dumarkaa la joogaa abkaaran kuwo bikraa baanu ka yeelnay oo aan sayib ahayn macnaha qaabka waxa weeyaan ay yihiin baaba kaaro iska aba curuban kuwaasoo curuban isjeclaysiiya raggooda curuban ay mutaxabibaatin liaswaajihinna bay culimmadu yidhahdaan oo gabdhahaasu maasha allah waa gabdho xalla wixii ninkeeda ku jeclaanaya unbay soo bandhigaysaa hadday siday u eegaysan tahay hadday siday ula hadlaysan tahay hadday yani siday wixii qaabkeedao dhami uu yahay hadday akhlaaqideeda tahay waa iska firfircoon yihiinoo nashaad baa ilaahay wuxuu u geliyey inay ninkan u raalli geliso qaasiraatu darfi weeyaan oo suuraturaxmaan baynu ugu tegi doonaa ninkeedaa mooyaane nin kalena mama aragtaba ma eegi karta nin kale kana unbaaba dad kana unbaaba ku filanba kuwan adduunyadu hadday doonaan ninkii oo iskaba fiican bay meel wax laga tusayaado markaasay meel kale ka eegaysaao nin kale ba iskala sheekaysanaysaao hadday ciyaalo suuqa tahayna odhanaysaa aan kaaga baxee adigu ma garanaysaa ma heshiinaa oo war kaley wadda iyadu kuwan miyaa horta waa curuban waa mutaxabibaatu waa kuwo isjeclaysiinaya raggooda oo wax alla wixii ninkeedu ku jeclaanayay unbayba samaynaysaaba atraaban oo isku wada da-ah waa isku wada da' iskumana qiiroonayaano oo isku wada da'ba maaa kuwii bani aadamka ah iyo kuwan xeerxaynti way isku wada da' wixiiba liasxaabi alyamiini asxaabulyamiinka ayay u sugnaadeen kuwa ayaa le waxaasoo dhan sidri makhduud dalxin mamduud maayin maskuuq furushin marfuuca kuwa ayaa iskale liasxaabi alyamiini bay u sugnaadeen qolada midigta asxaabteedu bay u sugnaadeen hullatun guuto guuto ka mid ihi min alawaliina ummadihii hore ayay ka mid tahay ama ummadda muxamediyada awalkeedii bay ka mid tahay wa hullatun guuto kalena min alaakhiriina kuwa dambeay ka mid tahay ee ummadihii dambe ah ee ummadda muxamediyada ay ka mid tahay halkan labada qolobo meel walba waa ku badan yihiin oo asxaabulyamiinka muminiintii baa u badan marka qolada asxaabulyamiinna sidaasaa lagu sifeeyey sidri baa la yidhi sidrigu waa geed gob ah oo har macaan oad qanin gobka midhihiisuna waa munashid bay idhaahdaan oo haddaad midhaha iska muudmuudsato nashaad baad ka heli laakiin dee midho badan oo la cunona ma laha halkan markuu jooga adduunyada qodaxna waa leeyahy saa daraaddeed nin reer miyaabaa nebiga u yimi oo yidhi yaa rasuulallah geed dhibaatole baad ku sheegtay qur-aanka jannadana waxaa tidhi dhibba ma laha oo waa maxay dee sidri baad ku sheegtay sidriguna qodax buu leeyahay dadka muddo ocankaas markaasuu ilaahay se makhduudin baa ilahay makhduudin bilaa qodax toddoba miyaad oqon carabiga oqon makhduudin sidriba ha ahaadee waa bilaa qodax qodaxyadii waa laga dhameeyey qodax ma laha midhuhuna dee midhaha hadda ma aha waa uun midho kale oo una magacanba geb ka yahay weeyaan wa dalxin muuskiina manduudin oo saa isu saar saaran isaguna oo rucub rucuba isaguna waa midhaha dee waad garanaysaa oo waxba ma laha isagu adiga arki waxba laga tuuri maayo qofka inubaad ka diiriyo waa wada wanaag muuska adduunyada haddaad heshana haddaad heli karto ka dhirig muuska mu fiican yahay wadilin hoos hoos bay leeyihiin mamduudin oo taagan oo dheer dheer dheer dheer macnaha waxa weeyaan ma kala go-ayo oo qoraxi ku soo bixi mayso waa kuwa culummadu yidhaahdo salaada subax marka la tukado ilaa inta qoraxdu ka soo baxayso sida ay jawo hawigu ay tahay oo kale weeyaan macnaha si fiicanna waxbaa loo arkayaa qoraxina ma jirto marka waa mamduud weeyaan waa hoos ama hadh iska dheer dheer dheer dheer oo aan qoraxi kusoo baxayn weeyaan wamaayin biyo ayay leeyihiin biyahaasoo maskuubin bay ku sugnaadeen dee wamaayin biyo ayay ku dhex sugnaadeen biyahaasoo maskuubin la shubo wafaakihatin khudaarta iyo faakihada kaiiratin oo fara badan laa maqduucatin mid la kala gooye maa walaa mamnuucatin mid laysu didina maa wa furushin furaashiyo furaashyahaasoo marfuucatin furaashkii iyo gogashii marka la sheegay ayaa waxaa la yidhi dumarkii baa dee markaa kaagdhow meeshan waxaan anigu maan arag laakiin u malayn maa inuu doob joogo doob jannadu doob ma leedahay waayahay mashaayikhda ay noo sheegi doontay lakin waxaan umalayaa doob meeshaas inaan doob jirin baan umalaynaya markaa doobnimada xoogaa nuskhaala bay noqotay innaa anshanaahunna innaa ansha'naahunna annakaa abuurnay oo amaamudnay oo samaynay dumarkaa inshaa aan samayn fajacalnaahunna waxaan ka dhignay abkaaran kuwa bikira markii ninkeeda isticmaalaba bikra un bay dib u noqonaysaa xanuunna ma jiro oo yee u qaadanin gabdhuhu bikradu way xanuunsataa howlaha ugu horreeyee xanuun ma laha curuban kuwa maalinkaa maanta isjeclaysiya raggooda weeye atraaban oo isku wada da-a liasxaabi اlyamiini asxaabulyamiin bay u sugnaatay hullatun koo guuto oo min alawaliina ka mid ah kuwii hore hullatun guuto min alawaliina bay ka mid tahay wa hullatun guutana min alaakhiriina waxay ka mid tahay xagga dambe iyo ummadda xaggeeda dambe wallahu subxaanaه wa tacala aclam astaqfir اllah